بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل فصل وكل ما جاز wax walba ay bannaan tahay lil insaani insaanku ay u bannaan tahay adtasarufu fiihi inuu ku tasarufo binafsihi naf ahaantiisa jaaza lahu waxaa u bannaan an yuwakila fiihi inuu keyrkii wakiisho ayaa u bannaan ow yatawakala ama inuu wakaaladii aqbalo loo wakiishay asiga labadaba u bannaan tahay wax walbo insaanku ay u bannaan tahay inuu ku tasarufo binafsih ou xaqu leeyahay inuu ku tasarufo waxaa u bannaan inuu keyrkii u wakiisho waxaa kaloo u bannaan inuu wakiil noqdo asiga hadalkan waxaa lagu saarayaa ciddaysan u bannaaneen atasaruf binafsi dadaan tasaruf lahaynaa jira almajnuun tasaruf ma leh oo hantidiisa xataa kuma tasarufayo maadaama uusan keligii nafti naf ahaantii uusan tasarufi karin wakiil ma noqon karaa maya wakiil ma noqon karo ha wakiilna ma noqon karo asabiy ama ciyaalka iyo cunuga yar waa la mid asigana sidaas oo kale waa wakiil ma noqon karo maadaama asal ahaan aysan u bannaanayn in maalkiisa iyo hantidiisa uu ku tasarufo fasalkan sheikha raxmat ullah calayh wuxuu uga hadlayaa alwakaala alwakaala bimacnaa waa in wax laga wakiil noqdo ama wakaalada wixii ku saabsan in qof aada wakiilato ama adiga lagu wakiisho wakaaladana fi luga waxaa la yihahda atafwiid alwakaalatu fi luga waa atafwiid tafwiidkuna macnaheedu waxa waaye shayga ciddii markaa ehel u ahayd in loo celiyo oo loo xil saaro oo loo tala saarto wa fi listilaax istinaabatu jaa-izi tasaruf istilaax ahaanna waxaa la yihahdaa ama fi sharci istinaabu istinaabatu jaa-izi tasaruf istinaabatu jaa-izi tasarufi mihlahu fi ma tadkuluhu niyaaba fi ma tadkuluhu niyaabatu waxaa la yihahdaa bay dhahan culamadu alwakaala waa istinaabatu jaa-izi tasaruf mid tasarufkiisu uu bannaan yahay inuu ka naa-ib dhigto milahu asigoo kale alistinaaba waa dalabu niyaaba istinaabadu waa qofka inuu dalbo in laga naa-ib noqdo mid marka tasarufkiisu uu bannaan yahay oo maalkiisa iyo hantidiisa xaq u leh inuu ku tasarufo ayaa wuxuu dalbayaa inuu ka naa-ib noqdo milahu asigoo kale nin asigoo kale ah nin asigoo kale maxaa loola jeedaa nin asigoo kale ah oo asna jaa-isu tasaruf ah ha nin asigoo kale ah oo waa nin jaa-isu tasarufa ayuu wakiilanayaa oo wuxuu ka dalbanayaa inuu ka naa-ib noqdo wuxuuna uga naa-ib noqonayaa fii ma tadkhuluhu niyaaba wuxuu uga naa-ib dhiganayaa waxay niyaaba gelayso waxyaabahaysan niyaabo gelinaa jira waxyaabaha niyaabo gelin ayaa jira qof hadda ma u wakiilan kartaa inuu duhur kaa tukado inuu salaad duhur qof kaa tukado uma wakiilan karti waxyaaba badanoo waxaan jira inuu kaa soomo adoo awoodi kara inaad bisha ramadaan soonto inaad tirahdo wakiil iga noqo adaan kuu daayo wakiilkaygaa taa sax maaha idan maxaa lagu qeydayaa fii ma tadkhuluhu niyaaba waxay niyaaba geli karto waxay niyaaba gelayso ayuu uga naa-ib noqonaya tacriifka markuu yidhi ay culammadu yidhaahdeen istinaabatu jaa-izi tasaruf waxaa laga fahmaya oo laga qaadanaya qofka wakiilka samaysanaya waa inuu asiga yahay m mid marka hore tasarufkiisu bannaan yahay hadalka sheikana waa ku jirta raxmat ullah calayh oo wuxuu ku bilaabay wakullu maa jaaza lilinsaani atasarufu fiihi binafsih jaaza lahu an yuwakila fiihi ow yatawakal yacni qof walba wax walba oo qofku ugu bannaan inuu ku tasarufo waxaa u bannaan inuu keyrkii u wakiisho haddayba u bannaan taha asiga inuu naf ahaantii ugu tasarufo marka istinaabatu jaa-izi tasaruf maxaa ku baxaya midaan ahayn jaa-izi tasaruf sida hadda kuwaan sheegno qofka waalan iyo ciyaalka yar iyo wixii la mid a milahu waxay faa'iideynaysaa qofka aada wakiilanayso waxaa shardiya inuu yahay jaa-isu tasaruf asigana adugu haddaad tahay jaa-isu tasaruf qofka aada wakiilanaysa laakiin uusan ahayn jaa-isu tasaruf wakaaladu ma ansaxaysa ma ansaxayso maalan adiga hantidaada waa ku tasarufi kartaa qofka hantidiisa ku tasarufi kara waxayna culamadu waa qofka baaliga ah caaqilka ah ee rashiidka ah oo tasarufkiisu wanaagsan yahay oo xor ahoo cabdi aan ahayn meeqa waaye waa afar sifa afartaa sifa qofkay ku kulmaan waaye qofka jaa-isu tasarufa an yakuuna caaqilan caaqil maxaa ku baxaya majnuunaa ku baxaya baaligan waxaa ku baxaya asagiir rashiidan waxaa ku baxaya midaan rashiid ahayn tasarufkiisa uu xun yahay xuran waxaa ku baxaya alcabdi addoonka hadda waa maal la leeyahay waa wax la leeyahay afartaas qofka laga helo waa jaa-isu tasaruf midkaa marka jaa-isu tasarufka ah ee maalka leh haddii asiga uu yahay jaa-isu tasaruf oo afartii laga helay waxaa shardiga cidduu wakiilanayana in afartii laga helo hadduu cidduu wakiilanaya afartaasi laga waayo wakaaladaasi ansixi mayso maalan asiga waa jaa-isu tasaruf laakiin wuxuu wakiishay mid waalan qof waalan oo wakiisha uu yihi wakiil iga noqdo wakaaladaasu ma ansaxaysaa ma ansaxayso ama ilmo yar ciyaal yaroo wakiisha markaasuu yihi iga naa'ib noqo ama wakiil iga noqo wakaaladaasu ansixi mayso marka waa inuu yahay jaa-isu tasaruf midka wax wakiilanaya iyo kan loo wakiilanayaba kelimadda ah marka milahu waxay u noqonaysaa waa mila jaa-isi tasaruf midkii tasarufkiisa banaanaa mid lamida ayuu wuxuu u wakiilanayaa fii ma tadkhuluhu niyaaba waxay niyaaba geliso taasaa waxaa la yihahdaa alwakaala wakaaladu waa mashruuc meelo badanna way gashaa fi lbuyuuc waana midda hadda ku jirno uu sheiku ka hadlayo raxmat ullah calayh wakaaladu way gashaa waana ansaxaysaa waa saxiix haddii shuruudeedii la helo waxay gashaa fi nikaax waxay gashaa fi alaaq furiinka qofaad u wakiilan kartaa waxay gashaa fi lkhulci markuu xaaskiisa qofka khulciga uu ku samaynayo waa noo imaan doontaa khulci wax la ihahdo fi kitaabi alaaq meelahaas oo dhan way gashaa waxay kaloo gashaa fi lkhusuumaat doodaha oo maalan qofkan qofku wuxuu u wakiilanayaa inuu asiga u galo qadiyadda asiga ku tacalluqda inuu ka naa'ib noqdo wakiil fi dacwa maalan waa la haystaa oo asaa dacwo lagu soo oogay markaasuu leeyahay qofkaasaa iga wakiila oo aniga maaragtay ii soo qaadaya wixii markaa qadiyada ku saabsan asaa ii hadlaaya hadda waxaa jira arrimahan dacwada maxkamadaha ku saabsan dad wax usoo bartaba oo waxaa loo yaqaanaa muxaamiina la yihahda soomaalida abukaatay dhahaan muxaamigu bimacnaa waa mid wax difaacaya culammadu waxay yidhaahdeen haddii qofka uu hadlaayo uu yahay qof madluuma wuxuu ugu hadlaayana ay tahay qofkan madluumka ah in xaqiisa laga dulmiyo oo usoo dhiciyo taa waxay noqonaysaa bay yihahdeen imaa waajib ama waa mustaxab oo waa lagu boorinaa markaa laakiin haddii ay tahay ujeeddadu u doodaayo inuu xaqi baatil ka dhigo ama baatilkii uu xaq ka dhigo ma bannaan tahay doodaasi khusuumadaas inuu galo uma bannaana wuxuu sidaa kusoo kasbiyana xaaraam waayo dadka hadda doodahaas galana ilaa qof allah u naxariista mooyaane subxaana wa tacaala ma kala fiiriyaan xaq iyo baatil wuxuu le ila heshii anaa kuu doodaayee markaasuu qof dembi geystay oo wuxuu ka dhigayaa qof beriya oo haba yaraatee aan waxba ka ogeyn dembigii dhacay wax war aan ka hayn markaasuu u doodaya waana ogyahay inuu galay dembiga qof sheeganaya hanti uusan lahayn ayuu leeyahay waxyaabaha ku doodaysa iisii sheeg oo aada ku difaacanaysid hantidan aada haysato anaa kuu doodaayee hadda waxyaaba barnaamijkaas ku saabsanna waa soo bartay labaiyo toban luuqou marinaya warki marba jaanib uu ka keenaya marba xag uu ka keenaya qaarkoodna aftahano waay inna min albayaani la sixran markaasaa waxaa laga yaabaa suuraddii dacwadu u tiilla ee xaq ahayd inuu dhammaan u bedelaba inay tahay suurad baatila dooda awgeed dooda noocaasa iyo shaqada noocaasa ma aha shaqo fiican waa haddii ay tahay in baail loogu doodo ama baail lagu difaaco ama haddii xaq lagu difaacayo oo qof madluuma wax loogu soo dhicinayo oo qof kuu wakiisho way bannaan tahay wakaaladaasi waana mid mashruuca waana mid lagu boorinayo qofkaasi qofka madluumka inuu xaqiisa usoo dhiciyo calaa kulli wakaalada meelo badan ay gashaa sheiku raximah llah wuxuu yidhaahday wakullu maa jaaza lilinsaan wax walboo qofka u bannaan atasarufu fiihi inuu ku tasarufo binafsihi naf ahaantii jaaza lahu waxaa u bannaan an yuwakila fiihi inuu keyrkii wakiisho waa u bannaan tahay ow yatawakala ama inuu asiga markaa wakiil noqdo oo haddii loo wakiisho uu wakaaladaa galo labadaba u bannaan tahay walwakaalatu wakaaladuna wuxuu yidhahday caqdun jaa-izun waa caqdii heshiis bannaan walikullin minhumaa mid walbo labadooda ka midana wuxuu xaqu leeyahay min walikullin minhumaa waa min alwakiil iyo walmuwakil alwakiil waa midka la wakiishay almuwakilna waa midka wax wakiilanaya labada mid walboo ka mid a wuxuu xaq u leeyahay faskuhaa wakaaladii inuu fasakho mataa shaa-a goorkuu doono inuu fasakho waxaa laga wadaa inuu yidhahdo wakaaladii aan arrinka kaaga wakiil ahaa intaasay iiga eg tahay halkaasay ku buraysa halkaasay ku baaba-aysaa ama kii wax wakiisho uu yidhahdo maanta kadib wakiil igama tihi arrintan kuu wakiishay waa kaala noqday mid walba labadooda ka mid xaq u leeyahay inuu wakaaladii fasakho mataa shaa-a goorkuu doono wa tanfasikhu wakaaladu way buraysaa oo faskhi baa ku imaanaya bimowti axadihimaa midkood geeridii awgii ayay kula imaanaysaa faskhigu hadduu mid dhinta labadooda ka mid a wakaaladii halkaasay ku joogsanaysaa walwakiilu midka la wakiishana amiinun waa mid amiina wakiilku waa amiin fii maa yaqbiduhu waxuu qibdoonaayo uu la soo wareegayo wa fii maa yusrifuhu iyo wixii uu bixinaayo intaba amiin waayo walaa yadmanu mana damaano qaadaayo wixii ku yimaada wuxuu wakiilka ka yahay ma damaano qaadayo ilaa bitafriid ilaa tafriid dartii wixii ku yimaada mooyaane tafriidka waa maxay waa taksiir tafriid waa taksiir waa gaabin wixii gaabin ku dhaca oo asiga ka dhaca waa damaano qaadaya laakiin waxaan taksiir ahayn damaan looguma laha sheiku raximah ullah wuxuu yidhi wakaaladu waa caqdi jaa-isa qofka wakiilka ah iyo midka wakiilanaya inay ku heshiiyaan arrinkaasi waa heshiis bannaan oo mashruuca waxaad u wakiilan kartaa qofkan inuu guri aada leedahay kuu iibiyo laakiin markaad tidhahdo wakiilaad iga tahay adiga ii iibi gurigood u wakiilato wuxuu kuu soo qaado iyo wuxuu bixiyo oo ku saabsan wixii aada u wakiilatay labaduba waa lagu aaminayaa dhihi maysid caddaynkeen inaad waxaa intaas waxaad la wareegtay intaasi intaas oo cadadkooda ahaayeen ma dhehaysa xaqna umalid inaad tiraado maxaa yeele marka hore ad wakiilanaysaa waxaa la rabaa inaad ammaanada qofka aad ku kalsoon tahay haddaanaad ammaanadiisa ku kalsoonayn ha u wakiilan haddii aada shayga u wakiilato waa inaad qofkaasi ka aaminto inuu yahay qof amiina alwakiil waa amiin waa qof la aaminay asigana waxaa la rabaa inuu ilaahay uga boqo wixii loo wakiisha wakaaladu waa laba nooc wakaalo muqayad ah oo arrimo gaara ku qaydan iyo wakaalo caama bimacnaa qofka wakiilka ah wuxuu arrinkan ugu tasarufayaa yaa u idmay inuu ku tasarufo inuu ku tasarufo yaa u idmay waxaa u idmay almuwakil waa qofkii iska lahaa asal ahaan waxaan uu ku tasarufayo idanku haysto midna waa caam midna muxuu yahay waa khaas idankaa labadaa u qaybsamaya idan caama oo wakiilku haysto iyo idan khaas oo wakiilku haysto idanka khaaskaa maalan waxaa waaye wuxuu ku yidhi gurigaygaan iibi laakiin hebel ka iibi guriga waxaad ka iibisaa hebel kuuma bannaana hebel waxaan ahayn inaad ka iibiso ilaa biidnin min almuwakil haddii hebel cilla ay ku timaado ama guriga uu gada waayo yaad u celinaysaa ninkii wakii ninkii ku wakiishaad u celinaysaa asagoo hebel ka iibi ku yidhi inaad nin kale ka iibiso waa tacaddi waa xadgudub maxaa yeele wakaaladuu ku siiyey maxay ahayd idankeedu muxuu ahaa idan khaasu ah ma ahayn idan caama idanka hadduu khaas yahay wuxuu khaas ku yahay intii lagu idmay ma gudbi karti laakiin idanku hadduu caam yahay oo ku yidhahdo masalan sheegan adaa iiga wakiila ku tasaruf idan caamuu ku siiyey wax walboo shaygaasi umuurihiisa ku saabsan xaqaa waxa uu leedaha inaad ku tasarufto maxaa yeeley idan caam aad haysataa ama hebel fulaan ka iibi gurigan ama mid kale ka iibi qofkaad doontaad ka iibinaysaa hadduu ku yidhaahdo gurigan iibi waxaad ku hesho iyo wixii suuragalho lagu iibi karo uu ku iibi ku iibi ee markaa uu ku iibiyo wixii markaa macquula ma ku eedeysan yahay kuma eedeysana laakiin haddii qadar mucayana loo sheego oo la yidhaha gurigaan iibi laakiin toban kun ku iibi siddeed kun iyo lix kun ma ku iibin karaa kuma iibin karo maxaa yeeley idanka uu haysto ma aha mid caama khaas waaye wuxuu ku qeyd yacni waa maxduud xagga qiimuhu maxduud ka yahay qofka laga iibinaya maxduud ma aha laakiin qiimuhu xadaysan yahay waa inuu asaga ku noqdo u yihahdo qiimihii waa la waayey maalan haddii uu qiimihii noqon waayo guriga asuu ku celinaya calaa kulli xaal qofka wakiilka ah ee tasarufaya tasarufkiisu labada unbuu noqonaya mid idan caama haysta iyo mid idan khaasa haysta mar walbana idanku haystay ku xihan tahay inta uu tasarufi karo iyo heerkuu tasarufkiisa gaarsiisan yahay qofka wakiilka ah qof ma sii wakiilan karaa tawkiilulwakiil ma bannaan tahay wakiilki inuu wakiil sii sameeyo maala waxaa la yidhi gurigaana lagu wakiishay inaa iibiso waa tusaale markaasuu wuxuu u tegay qof kale wuxuu yidhi fulanow adaan kuu xil saaray anigana adiga iibi ma bannaan tahay culimadu waxay yidhahdeen saddex xaaladooda loo kala qaadaya tawkiil lwakiil saddex xaaladooda loo kala qaadaya xaaladda koowaad waa inuu u idmo almuwakil an yadana an ya'dana lahu lmuwakil kii wakiishay inuu u idmo waa xaalad maalan wuxuu ku yidhi gurigan iibi haddaad doontana qof u wakiilo ama adiga iibi ama qof u wakiilo calaa kulli xaal adaan kuu xil saara adaa wakiil iga ah aniga ninkaasi muxuu idan u haystaa inuu wakiil kale samayn karo soo maaha asaga qof usii wakiilanaya qofkaa u wakiishaa iibinaya waa bannaanta hadduu u wakiisho waa xaalad xaaladda labaad waxa waaye idaa kaana miluhu laa yatawallaahu caadatan wakiilka haddii uu yahay caada ahaan caadatan midaan umuurahaas loo wakiilan idaa kaana miluhu laa yatawallaahu caadatan caada ahaan hadduu asigoo kale yahay midaan arrinkan loo aan tawalli karin ama aan u istaagi karin ayadana way bannaan tahay inuu keyrkii u wakiisho tusaale waxay culamada qaar ku sheegeen nina wuxuu u tegayaa masalan nin saaxiibkiisa ama uu la hadlaya wuxuu laa nin musaafiraan ahay safaraan gelaya waxaan rabaa hawl inaa ii qabato masalan culamada qaar waxay ku tusaaleeyeen waxay yidhahdeen lo ow leeyahay ninkaan safarka gelaya markaasu wuxuu yidhahda lo-dayda waxaan rabaa inaa coos iigu soo gado wakiil iiga noqo intaan maqanahay maalin walba aday ku saarantahay adaa iga wakiila ninkuu leeyahay coos soo gad waa nin qaadiya ama wasiira ama nin darajo sare jooga ama mujtamaca dhexdiisa oo masiba jagahaya ma wasiira coos loo diraa caadatan ma tawalinayo waxyaabahan oo kale maxaa yeele waa ka sarreeya ninkan wakiilanaya muxuu og yahay sida macruufka muxuu og yahay ninkan inuu dad u diri doono u og yahay mar laftirkiisa markuu uga tegaayo kalsooni uu qabo uga tegaya laakiin wuxuu ogyahay inuu dad usii wakiilan doono oo waxaanoo kale asiga uusan qaban doonin tanoo kale idan waxaa jira soo ma ahan curfiya ma ahan idan oo qofku ku dhawaaqaya laakiin waa mid curfiya way bannaantaha idan inuu keyrkii u wakiisho oo yidhahdo fulano adaa ku wakiisha mid saddexaad waxaa waaye idaa kaana yacjazu can ilqiyaami bimilihi haddii uu ka caajizaayo uusan awoodi karin inuu arrinkaa u istaago wakiilkii la wakiilanayo arrinkaa uma istaagi karo waana la og yahay inuusan u istaagi karin waa macruuf waa caado ahaan waa la og yahay markaasaa ninkan wuxuu leeyahay wakiilaad iiga tahay waxaas adaan ku wakiisha waxay ku tusaaleeyeen qof daciifa maalan oon awood lahayn ama taagtiisii awooddiisu ay liidato ayaa qof wuxuu leeyahay waxaan ka waxaan kuu wakiisha dhagaxa weyn ee halkaa yaalla guriga dabaqa in la saaro oo lagu dhisaan rabaa marka adaa wakiil iga ah in dhagaxaas weyn dabaqa la saaro ninkaana waaba hadduu socdooba wuxuu joogaa guul nafaa haysa awoodba ma leh ninkan wax wakiilanayana muxuu og yahay inuu qofkan daciif yahay waa og yahay tanna ayadana caada curfigay u noqonaysaa soo maaha wuxuu ogayaa dhagaxdan in dad qaadi doonaan dadkaasna uu u wakiilan doono ninkaas meeqo xaaladood waay saddexduba waa jaa-is tawkiilulwakiil saddexdan way bannaantaha wixii saddexdan ka soo hara ma bannaana saddexdan wixii ka soo hara ma bannaana hadduusan ku wakiilan uusan yacani uusan kuu idmin waa ku wakiisha laakiin kuuma idmin inaad keyrka u wakiilato waxa uu kuu wakiishayna wax caadatan adoo kale ay u qabto waa awooddiina waa leedahay inaad tidhahda keyrkii ayaan usii wakiilanaya sax miya sax maa nikaaxu waa soo gashaa arrinkan nikaaxa iyo guurku waa soo gelaya matalan waxaa lagu yidhi ninaa ku yimid gabadha dhalay weligeedii wuxuu ku yidhahda gabadha meheri labay u noqon kartaa inuu ula jeedo gabadha meherkeeda adaa ka mas-uul on kugu wareejiyo on kugu sharfay muxuu markaa kuu bannaan haddii hadalkaasi ama caadad ee curfi ahaan ay tahay inuu asiga ku sharfayo laakiin ujeeddada aysan ahayn asiga keliya inuu meheriyo maxaa u bannaan inuu qofka wakiisho yihahdo meheri laakiin hadduu yidhahdo gabadhayda adaa meherinayo on kugu ogahay ma u bannaan tahay inuu yidhahdo sheikh kale inta soo qabto yidhah kaale adiga meheri adaa ana kuu wakiishay ma bannaano tawkiilulwakiil markaa idan ma haysto meherkay soo gashaa beecay gelaysaa meel walbay gelaysaa saddexdan xaaladood wixii ka bannaanka ah ma bannaano tawkiilulwakiil walaa yajuusu an yabiica wayashtariya ilaa bihalaaثi sharaa'iط an yabiica bihamani اlmihli wa an yakuuna binaqdi اlbaladi walaa yajuusu an yabiica min nafsihi walaa yuqiru calaa muwakilihi ilaa biidnih wuxuu yihi sheiku raximah اllah walaa yajuusu ma bannaana an yabiica inuu iibiyo wayashtariya iyo inuu soo inuu gato inuu asiga iska iibiyo inuu soo iibsado ma bannaano ilaa bihalaaثi sharaa'id yacni wakiilkii waay wakiilka inuu wax iibiyo iyo inuu wax soo iibiyo labaduba uma bannaana ilaa bihalaaثi sharaa'id ilaa saddex shardi sababtood mooyaane saddexdaa shardi markii la helo ayay u bannaan tahay inuu iibiyo iyo inuu soo iibsado hadda waxaa laga hadlayaa waaye waa alwakiil wakiilku soo maaha wuxuu wakaa qofka wakiil uga yahay inuu wax iibiyo inuu wax usoo iibiyo intaba wakiil uga yahay wuxuu ku iibin karaa saddex shardi an yabiica bihamani lmihli waa inuu ku iibiyo waxa uu iibinaayo bihamani lmihli wixii la mida shayga uu iibinaayo qiimihiisa waa inuu ku iibiyo iyo waxa lagu gado bihamani lmisli mithli waa qiimaha suuqa macnaha shaygaas uu iibinaayo wixii la mida qiimaha ay joogeen waa inuu ku gado masalan haddii guri loo wakiisho gurigana uu konton kun joogo hadduu yidhaahdo labaatan kun aan ku gaday sax miya ma laga yeelaayo labaatan aan ku gada laga yeeli maayo waxaa shardiya inuu ku gado shaygaas uu iibinaayo qiimihii uu u qalmay waxaa la mid a markau wax soo iibinayo masalan wuxuu wakiilkaaga yahay oo aad tihi waxaad wakiil iiga tahay inaad guriga guri iisoo iibiso lacagaa u dhiibatay xaafaduu tegay guryihiibuu gorgoriyo guri guryaha ka miduu kuusoo iibiyey laakiin xaafaddaa guryaheedu masalan waa labaatan kun markaasuu wuxuu ka bixiyey konton kun wuxuu ku yidhi gurigii konton kun aankaan ayaan ka baxshay saxmiya wakaaladaasi ama dhaqankaas uu sameeyey uma bannaan hadduu iibinaayo iyo hadduu soo iibsanayaba waa bihamani limithli inuu wax ku iibiyo waxna kusoo iibsado maxaa yeelay qofkii wakiishay ma ahan inuu hantidiisa ku xadgudbo uu siduu doono ka yeedo shardigaas waa shardiga koowaad wa an yakuuna waana inuu ahaado buu yidhi binaqdi lbaladi beledka naqdigii iyo lacagtii waa inuu ku iibiyo yacni qiimaha beledka ama lacagta beledka laga isticmaalo waa inuu ku iibiyo si berri aysan isbeddel ugu dhicin walaa yajuusu waana mana bannaana buu yidhi an yabiica inuu shayga iibiyo min nafsihi naftiisa inuu ka iibiyona ma bannaana naftiisa inuu ka gado ma bannaana waa wakiilkii inuu yidhaahdo guriga aada rabtay inaan eed iska iibiso anaa kaa iibsade ee ogow masalan ninkan gurigu iska gadaayo wuxuu yidhahda wakiil waxaad iga tahay gurigan inaad ii iibiso markaasuu yidhi guriga dabcan in lagu iibiyo aad rabtay anaa la wareegay ma bannaano inuu naftiisa ka iibiyo maxaa yeele meeshaan tuhmaa imaanaysa markuu yidhahdo guriga anaa iibsaday lacagtaana qaado waxaa suuragal ah hadda naftiisa markuu iibinaayo inuu ninkii baksiiyo oo qiimihii guriga hoos u dhigo lacagan u qalminna uu ka siiyo xataa hadduu yahay qof lagu kalsoon yahay wakiilka oo nin siqaa yahay cadaaladiisa lagu kalsoon yahay culamadu waxay hahdeen waa min baabi sadi daraaci si albaabadaas sideedaba loo xiro uma banaana inuu naftiisa ka iibiyo walaa min waladihi naftiisana kama iibi karo walow asaga dhalana kama iibi karo culamada qaar walaa min waladihi bay ku dareen mualifka hadda min waladihi muusan sheegin laakiin bacdu ahlicilm way ku ziyaadiyeen naftiisana kama iibin karo waladkiisana kama iibin karo oo maala markii la yidhi gurigaan iibi waxaad wakiil ka tahay ama aad wakiil iiga tahay inaad gurigan ii iibiso hadduu yidhahdo wiilkaygaoo guri raadinaya ayaan arkay oo lacag wato asaan guriga ka iibiyey intaasaan ka siiyey sax ma aan laga yeeli maayo maxaa yeelay m mawdicaani waa mawdicu tuhma oo qaaliban qofku wuxuu u iishaa naftiisa iyo waladkiisa waa u iishaa waxaana laga yaabaa kayrkii haddii uu ka gedi lahaa inuu lacag fiican ka siin lahaa laakiin markay naftiisa soo gashay ama waladkii ay soo gashay waxaa suuragala in sidii loogu talagalay uusan yeelin xataa hadduu yeelana tuhmo iyo shakiyaa meesha imaanaya qofkii wax wakiisho dareena galay ama shakiyaa gelaya si shakigaa loo saaro uma banaana inuu naftiisa ka iibiyo ama waladkiisa uu ka iibiyo laba mas'aley ka soo reebeen culimmadu laba xaaladood way bannaan tahay bay yidhahdeen inuu naftiisa ka iibiyo ama waladkiisa uu ka iibiyo xaaladda koowaad waa beyca loo yaqaan beycu lmusaayada beycu man yaziid yaa wax ku daraya beyc la yhahd yaa wax ku siyaadinaya meesha waa meel fagaaro ah masalan guri baa la iibinaya ama gaariyaa la iibinaya markaasaa la gurigan yaa gadanaya qof baa wuxuu yidhi toban kun ha layga siiyo qofkii iibinaya wuxuu le yaa ku siyaadinaya midaa wuxuu leeyahay shanaan ku daray mid kale yaa ku siyaadinaya shan kaleaan ku daray markii dambe meeshii ugu dambeysay ee la gaaray ayuu naftiisa ka siiyey waa waadix soo maaha markaa tuhma meesha ma taal matalan ugu dambeyn waxaa la gaaray soddon soddonkii buu yidhi anaa bixinay meeshan waa meel fagaaro wax qarsoodi iyo wax sira ma aha beycan waa beycu man yaziid yaa wax ku daraya wey markaasuu qiimihii ugu sarreeya asaga gaaray meeshaanoo kale tuhmo miyaa imaanaysa tuhmadii waa zuushay markaan markaan way bannaan tahay inuu naftiisa ka iibiyo waxaa kaloo bannaan inuu waladkiisa ka iibiyana waa u bannaan tahay xaaladda labaad oo u bannaan waxa waaye idaa xadada almuwakilu athamana almuwakil hadduu qiimaha xadido markuu wakiilanayo wuxuu yidhi gurigan waa tusaale gurigan waxaad siisaa labaatan kun qiimo u gooyaba labaatan ka yar marra buu yidhi wakiilaad iga tahay laakiin labaatan kun iigu iibi markaasuu yidhi labaatanka anaa bixinaya tuhmo miyaa imaanaysa markaasi maya maxaa yeeley kii muwakilkaa asaaba qiimaha jaray qiimahu jar uu siinaya ama waladkiisaa yidhi anaa qiimahaas bixinaya labaatanka anaa bixinaayo markaasina waa u bannaan tahay inuu naftiisa ka iibiyo ama uu waladkiisa ka iibiyo labadaa xaaladood wixii ka soo hara laa yajuusu an yabiica min nafsihi walaa min waladihi wixii labadaa xaalaod ka soo hara uma bannaan inuu naftiisa ka iibiyo iyo inuu waladkii ka iibiyo midna walaa yuqiru ma qirayo yaa waay midka aan wax qirayn waa alwakiil midka wakiilkaa ma qirayo calaa muwakilihi kii u wakiishay dushiisa ku qiri maayo ilaa biidnihi ilaa asiga idankii mooyaane waa fi lkhusuumaad waa wuxuu ku yidhi masalan aniga adiga wakiil iga noqo maxkamadaa la joogaa qadiyadaa loo haystaa wuxuu ku yidhi wakiil iga noqo markaad meeshii tagto dabcan waxyaabaha la isku soo oogayaa wixii la soo arooriyey ee qofkaasi laga rabay ama lagu tuhmay haddii la yidhaha waxaasi waxaa qofkaa ma sameeyey inaad tidhahdo haa waa sameeyey maxaa yeele wakiilaan kaa ahay anaa kuu qiray saxma ictiraafka yaa laga rabaa iyo iqraarka waa inay asiga ka timaado waxuu ku qiri karaa biidni asagoo wacayaa wuu weydiinaya wuxuu leey arrintaasaa la sheegay maxaa uga jawaabaysaa hadduu inkirana inkaarkiiu gudbinayaa hadduu qirtana inuu qiraalyahu gudbinaya laakiin wakiil uga noqon maayo inuu u qiro wakiil uga noqon maayo walaa yuqiru ma qirayo calaa muwakilihi midkii wakiishay ku dul qiri maayo ilaa biidnih ilaa asiga idankii mooyaan waa in asiga uu idmo faslun walmuqaru bihi darbaan markuu iqraarkii ka soo baxay yani wakaaladii markuu ka soo baxay halkan sheikhu raxmat ullahi caleyh wuxuu gelayaa maa yatacallaqu biliqraar qiritaanka wax ku saabsan aliqraar ma'kuudu min almaqar waxay yidhahdeen culammadu aliqraar waxaa laga soo qaatay min almaqar almaqar waa almakaan waa makaan lqaraar waa meesha lagu nagaado ayaa waxa la ihahda almaqar oo waxaa leeyahay qofkaani maalan maqaruhu kada wa kada halkaasi halkaasuu ku nag yahay oo nagaanshihiisu yahay marka aliqraar min almaqar ayaa laga soo qaato makaankii ah fakaأna almuqira yajcalu اlxaqa fii mowdicihi waxaad moodaa marka midka wax qiraya inuu xaqi yeelaayo fii mowdicihi booskiisa almuqir waa midka wax qiraya markuu wixii qiraayo ka marqaati kacayo waxaa waaye qof xaqii mowdiciisa iyo booskiisa dhigay asalka kelimadda halkaasay ka timid sharcan iqraarka waxaa la yidhaahdaa idhaaru mukallafin idhaaru mukallafin xaqan calayhi idhaaru mukallafin xaqan calayhi bilafdin aw kitaabatin aw ishaarati akhrasin bilafdin aw kitaabatin aw ishaarati akhras iqraarka waxaa la yidhaahdaa idhaaru mukallaf qofka mukallafka muujintiisa uu muujinayo xaqan xaq calayhi asigoo dushii ahaa qofka wax qiraaya waa qof muujinaya xaq lagu leeyahay wuxuu ku muujinayaa bilafdin lafdi oo ku dhawaaqayo uu leeyahay waxaasi waxaas aniga waan sameeyey ama qofkan deenta uu sheeganayo waa igu leeyahay iqraara la yidhahdaa xaq lagu leeyahy oo muujinaya wuxuu ku muujinayaa bilafdin inuu ku dhawaaqo aw kitaabatin ama wuxuu ku muujinayaa qoraal uu qoraya wuxuu leeyahy xaqaasi waa laygu leeyahay aw ishaarati akhras ama mid aan hadlayn oo akhras ah ishaaradiisa maalan qof aan hadlaynin oo hadalba aan awoodin oo mahadlo ah markuu iqraar samaynayo kitaabana iyo qoraalna uusan samaynayn iqraarkiisu muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa bilishaara maalan markii la ihahdo xaqaasi ma lagugu leeyahay ama deyntaasi madaxuu ku ishaaraya wuxuu leeyahy ha waa iqraar laakiin ishaaradaasi yaa laga rabaa akhrasaa laga rabaa amaa qofka hadli kara oo taagan markaa waxaa laga rabaa bilafdihi inuu ku qiro haddii uu maqan yahana muxuu ku qirayaa bilkitaaba qoraaluu ku qirayaa taa marka waxaa la yihahdaa aliqraar shiiku wuxuu yidhahda marka walmuqaru bihi almuqaru bihi waa waxa la qiraayo almuqir waa midka wax qiraya walmuqaru bihi waa shaygau qiranaayo waxa uu shee yani uu qirayo in lagu leeyahay ayaa waxa la yihahda almuqaru bihi darbaani waa laba nooc waxa uu qiranayo waa laba nooc xaqullah wa xaqu laadamiy waxyaabaha la qirto waxna waa xaqullah waxna waa xaquulaadami xaqullaahi maalan waa midlu zina sida zinadii oo kale ma zinaysatay ayaa la leeyahay markaasuu leeyahay haa haadu waa maxay waa iqraar laakiin waxaase uu qirtay ma xaqullaahi baa mase waa xaqu aadamiy waa xaqullaahi caza wajal wa xaqulaadamiyi iyo xaq aadami labadaasay u qaybsamaan xaqulaadami maalan waxbuu ka qaatay ama waxbuu ka dhacay markaasaa le waxaas ma ama waxbuu ka deensado deenuu ka qabaa waxaas makaa qofkaani ma deemisay ama maka ma kugu leeyahay qofkaan waxaani ma kugu leeyahay markaasuu le ha waa igu leeyahay waa xaquulaadami fa xaqu llaahi tacaala xaqa ilaahi yasixu rujuucu fiihi waxaa ansaxaya buu yidhi in laga noqdo can iliqraari bihi qiritaanki xaqullah in laga noqdo waa ansaxaysaa wa xaqu laadamiy aadamiga xaqiisuna laa yasixu rujuucu fiihi ma ansaxaya buu yidhi in laga noqdo can iliqraari bihi qiritaanka in laga noqdo ma bannaano masaladan waa ku kala duwan yihiin xaqullah iyo xaquulaadami xaqullaahi waxaa bannaan ama ansaxaya in laga noqdo laakiin xaqulaadamiy waxay yidhahdeen lagama noqon karo maalan haddii la yidhahdo qofkaan deyn ma kugu leeyahay uu yidhahdo haa cabaar kadib uu yidhahdo maya deen iguma lahan mayadan damba ma la yeelayaa laga yeeli maayo laa yasixu rujuuc an can iliqraari bih kan oo kale ma ansaxay in laga noqdo maxaa yeele xaqu aadamiyin marba hadduu qirtay rujuuc laga yeeli maayo hadduuba ictiraafay wax rujuuca ma laga aqbalayo laakiin xaqullah rujuuc ma leeyaho ma ka noqon kara maalan waa zinaystay wuu qirta marka hore kadibna wuxuu yidhahda maya aniga ma zinaysa waxay leeyihiin waa ansaxayaa rujuucaas waa ansaxaya macnaheed waxaa ka dhalanaysa xadkii laga oogi lahaa waa laga daynaya markaas markuu iqraartay maxaa meeshaa ka ratimaaya soo xad ma hadduu inkiruu yidhaahdo maya arrintaasi qaladay ahayd beenaan sheegay anigu wax zinaa kuma dhicin xadka laga oogi maayo maxaa loo deliishaday in xaqullaahi laga noqon karo waxay deliishadeen xadiidkii qisadii maacis radia allahu canhu saxaabigii zinaystay ee nebiga sala allahu alayh wasalam u yimi wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulki ilaahay wuxuu yidhahda aqim calaya alxad xadka iga og nebiga alayh salatu wasalaam wuxuu yidhahday ma wuxuu ictiraafay inuu zinaystay nebiga alayh salaatu wasalaam dhowr jeer uu ku celceliyey markaasuu yidhi waa zinaystay rasuulku ilaahay wuxuu nebigu amray calayh salaatu wasalaam in maacis la rajmiyo markii la rajmiyey oo dhagaxdii lagu bilaabay ayuu adkeysan waayey markaasuu cararay way ka daba tageen ilaa ay dhagaxdii ku dileen markay nebiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi hallaa taraktumuuh ma iskaga tagtaan buuyi macnaha markuu carara maa ka leexataan xadiidkan alimaamu tirmidi raximah اllah fii sunanihi wuxuu u baabeeyey baabu maa jaءa fii dar'i اlxaddi can اlmuctarifi idaa rajaca fii dar'i اlxaddi can اlmuctarifi idaa rajaca wuxuu baabu yahbu yidhaha fii dar'i اlxad dar'i bimacnaa waa dafci xadka in laga celiyo oo laga joojiyo can اlmuctarifi midka ictiraafay marka hore xadkaas idaa rajaca hadduu ka noqdo in xadka laga joojiya ayuu baabu yahay taxta hada albaab xadiidkan uu ku sheegay laakiin xadiidkan ma ku caddahay inuu ka noqday maacis ictiraafkii miyaa ku cad mase xadiidka waxa un ku jirta inuu cararay markuu adkeysan waayo inuu cararo ma rujuucay ka dhigan tahay iyo ka noqosho cararkuu cararay ka noqosho kama dhigna maxaa yeele qofka markuu xanuunsado waa cararaya waxay ku macneeyeen marka culimmadu xadiidkaa markay fasirayeen waxay yidhaahdeen markuu nebigu yidhi hallaa taraktumuuhu ayay waxay yidhahdeen ey liyundara fii amri si arrinkiisa loo fiiriyo maa ka leexatiin si loo fiiriyo arrinkiisa aharaba min alamin ma wuxuu ka cararay xanuun oo min alami alxijaara aharaba min alami alxijaara xanuunkii dhagaxda miyuu ka cararay ow rajaca can iqraarihi mase iqraarkiisuu ka noqday maa ka leexatiin si loo kala ogaado hallaa taraktumuuhu macnaheeda sidaa ku fasireen maad ka leexataan macnaheedu waxa waaye maad daysaan oo dhagaxda maxaad uga day weyseen si arrinkiisa loo fiiriyo ma wuxuu ka cararay min alami alxijaara mase wuxuu rabay inuu ka noqdo can iliqraar tafsiirkaa marka xadiidka ay ku fasireen culummadu ee laga fahmaya kelimadda hallaa taraktumuuhu ayaa loo deliishaday in rujuuca can xaqi illaahi caza wajal ou ansaxayo inuu ansaxayo alrujuuc can aliqraar fii xaqi illaahi caza wajal oo waxay yidhahdeen maacis hadday dayn lahaayeen saxaabadu waxaa suuragal ahayd inuu ka noqdo siduu nebigu yidhi alay sla sl hallaa taraktumuuhu maxaa yeelay hallaa taraktumuuhu macno kale laguma fasiri karo markuu leeyahy nebigu mmaa ka leexataan macnaheedu ma waxaa waaye xadkii maa laga laska dhaafo saas miyuu noqonaya xaddu min xuduud illahi lama dhaafe waa in la oogo maxaa loo dhaafayaa marka macnaha nebiga alay slat slam wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu ka noqdo waxaana nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yidhaahday xuduudda waxaad ku celisaan bishubahaat idra'u lxuduuda bishubahaat xuduudda waxaad ku celisaan shubahaadka macnaha waxaa laga wadaa qofkan hadduu xad sheegto ama xad lagu sheego inuu galay in alle inta qiil loo heli karo waa inaan xadka la oogin wa haddayba jirto fursad qofkan qiil loogu heli karo oo uu lagu badbaadin karo waxaa u daliila qisada maacis laftirkeeda nabiga alay slat slam wuxu yhi ma waalan tahay markaasuu yhi ma waalni aniga qoomkiisa u yeeray nabiga alayh salatu salaam iyo ehelkiisa markaasuu yihi ninkaan ka warrama caafimaadkiisa markaasu yidhaha waa caafimaad qabaa rasuulka ilahi waa caafimaad qabaa adilada qaar waxaa ku saarta ama axaadiidka qaar inuu yidhaahday waxaa laga yaabaa inaad dhunkootay waxaa laga yaabaa macnaha inaadan galma samayn markaasuu maya rasuulka ilaahay waa ku dhacay zinada mana waalni waa caafimaad qabaa laakiin faaxishadaas waa ku dhacay muxuu u raadinayay nabig alay slatu asalaam shubahaad xuduudda markaa looga celiyo haddii waxyaabahaas o dhan la waayo markaas xadka ilahay waa la oogaya marka nebiga alay slat slam wuxu yhi hallaa taraktumuuhu maa ka tagtaan macnaheedu waa maa markaa ay liyundar fii amrihi si arrintiisa loo fiiriyo aharaba min alami alxijaara ma wuxuu ka cararay dhagaxdii xanuunkooda dhagaxdii xanuunkooda miyuu ka cararay aw rajaca can iqraarihi mase iqraarkiisuu ka noqday si arrinkiisa loo fiiriyo maa ka leexataan marka xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay annahu yasixu alrujuuc can اliqraar fii xaqi اllaahi caza wajal waxaa ansaxaya in laga noqdo xaqa ilaahay qiritaanka in laga noqdo waa ansaxaysa hadduu qofkaasi ka noqdona xadki laga oogi maayo wa xaqu aadamiyi aadamiga xaqiisuna laa yasixu اrujuucu fiihi can اliqraari bih xaquاlaadamiyi lagama noqdo waxay yidhahdeen culimmadu xaqu llaahi mabniyu cala اlmusaamaxa xaqa ilaahay wuxuu ku dhisan yahay cafin iyo musaamaxuu ku dhisan yahay wa xaqu اlaadamiy mabniyu cala اlmushaaxa bani aadamka xaqiisuna wuxuu ku dhisan yahay in wixii lagugu qabsado oo lagugu adkeeyo ku dhisan yahay xaquاlaadami asalka lama cafiyo qofkii lahay un baa cafi kara marka hadduu inta qiro yidhaah waa ka noqonayaa iqraarkiisa laga yeeli maayo wa taftaqiru waxay u baahan tahay buu yidhi sixatu alqraar iqraarka sixadiisu waxay u baahan tahay ilaa alaai sharaa'id saddex shardi bay u baahan tahay iqraarku inuu sugnaado saxiix noqdo saddex shardi ayay u baahan tahay saddexdaa shardi haddii la waayo ama mid ka mida la waayo iqraarkaasi ma ansaxayo shardiga koowaad waa albuluuq qofka wax qiranaya waa inuu qaangaar yahay shardiga labaad waxa waye alcaql albuluuqu waalcaql iyo walikhtiyaar alikhtiyaar bimacnaa waa qofka inuu khiyaar leeyahay shardiga koowaad albuluuq maxaa ku baxaya ilmaha aan qaangaarin qofkaan qaangaar ahayn iqraarkiisu la ictiraaf la ictibaarin maayo alcaqlu waxaa ku baxaya almajnuun hadduu yidhaha qof majnuun aniga xumaantaasaan sameeyey ama waxaasaan qof ka qaatay iqraarkiisu wax macnaa ma laha ta saddexaadna waxaa weeye alikhtiyaar qofka wax qiranaya waa inuu khiyaar leeyahay waa inuu khiyaar leeyahay waxaa ku baxaya in qofkii ikraah looga soo saaro wixii wayna sameeyaan dadka qaar oo qofka maalan inta la garaaco oo la dilo la ciqaabo ayaa waxaa la leeyahay qiro dembiga markaasaa waxaa laga yaabaa dembiga usan gelin inuu qirto iqraarkaasi wax macnaa miyuu leeyahay waxba yaraatee macnaa ma laha maxaa yeele waa can ikraah maahan iqraar ka yimid ikhtiyaar iyo doorasho culamadu wax qaar waxay yidhaahdaan mararka qaar qofka in la tacsiiro ama la darbiyo loo baahan karaa bay yidhaha haddii maalan qaraa-in iyo astaan tusinaysa ay jiraan qofkan inuu waxa qabo asigana uu isdiidsiinayo inuu kadaab yahay calaamaad tusinaya hadday jiraan markaasoo kale waxay yidhahdeen sida xaqa islaamiyed looga soo saaro waa la ciqaabaya laakiin qofka iyadoon wax qaraa-ina jirin iyo wax adilaa oo loo hayo inuu waxaan galay in inta la dhibaateeyo lagu qasba inuu qirtay hadda qofkaasi waa mukrah qof mukrahana iqraarkiisu waxba mala waxba qiimaa male waidaa kaana bimaalin haddii uu yahay maal yani xaqaasi ama iqraarkaasi hadduu yahay bimaalin hanti oo hanti ku saabsan yahay ictubira fiihi waxaa loo ictibaarinayaa buu yidhi shardun raabic shardin afaraad ayaa loo ictibaarinaya wa huwa rushdu shardigaas afaraadna waa arushd yani qofka inuu yahay qof rashiida oo tasarufkiisu wanaagsan yahay fi lamwaal waidaa aqara haddii uu qiro bimajhuulin haddii uu qirto bimajhuulin wax laga jaahil yahay hadduu qirto rujica ilayhi asiga ayaa loo noqonayaa fii bayaanihi caddayntiisa wixii waa qirtay kadib caddaynta asaa loo loola noqonaya maalan wuxuu yidhahda qofkan lacag waa igu leeyahay deyntaasi ma kugu leeyahay suu yidhi waa igu leeyahay waa igu leeyahay waa majhuul sooma wuxuu kugu leeyahay ma waxay yihiin ma dollara ma dahaba waxay yihiin ma lama yaqaan cadadkeedina lama yaqaan xaggee laga caddaysanayaa rujica ilayhi fii bayaanih caddayntiisa asaa loola noqonaya caddaynta markii loola noqonayo caddayntaasi waa inay tahay wax tusinaysa in qofkii maal lagu leeyahay waa inay tahay maalan hadduu yidhahdo deeno ugu leeyahay ee la yidhahdo deenta uu kugu leeyahay waa maxay sheeg deenta uu kugu lahaa markaasuu wuxuu sheegay waxaan waxba yaraatee qiimaa joogin oo taalifa oo waxba aan jirin yacni waxaan waxba joogin uu sheegay ama haddii hala qiimaylayna wuxuu gooyanaya aan la arag meesha maxaa ku qarsoon inuu diidayo inuu wixii xaqiiqadooda sheego ee wax lagu leeyahay iqraarkaasi markaa ictibaar ma leh yani waxa waaye yani sheegashadan dambe la yeeli maayo waa inuu caddeeyo sheegan majhuulka ah ee uu sheego in lagu leeyahay wayasixu waxaa ansaxaya buu yidhi alistinaau istinaha ayaa ansaxaya fi liqraari iqraarka dhexdiisa istinahu waa ansaxaya idaa wasalahu hadduu la xiriiriyo idaa wasalahu bihi hadduu la xiriiriyo istinaha hadduu iqraarka la xiriiriyo waa ansaxaya alistinaa waa ansaxaya laakiin waxaa shardi ah idaa wasalahu bihi waa inuu la xiriiriyo waa inuu yahay mutasil istinahaasi waa inuusan munfasil ahayn hadduu istinuhu munfasil noqdo la ictibaarin maayo hadduu yidhaha matalan qofkan wuxuu ugu leeyahay toban kunuu igu leeyahay toban kun oo ictiraafay waana iska aamusay howlo kaleo iska galay saacado kadib ayuu wuxuu yidhaahday toban kunuu igu leeyahay markii shan shan laga jaro bimacnaa toban kun ilaa khamsa macnaheedu meeqay noqonaysaa shan shan kunuu igu leeyaha waay ma laga yeelaya ilaa khamsadan oo gadaal ka yidhi waxba laga yeeli maayo maxaa yeeley istitnaan waa mid munqatic waa mid uu gadaal ka soo fakiray waa laakiin marka ugu horeysa hadduu yidhaahdo lahu calaya cashara ilaa khamsa istinaa ma ansaxaya marka waa ansaxaya wuxuu igu leeyahay toban markii shan laga reebo shanaa lagu yeelana marka maxaa yeele istinuu waa mutasil wa huwa asigu fii xaali sixati waxaan kaloo istinaha la yeelay haddii istinuhu uu istiqraaqayo bijamiici ilmaal laga yeeli maayo hadduu yidhahdo lahu calaya cashara ilaa cashara istinahaas istina jira maaha waxba layguma lehay soo baxaysa lahu calaya cashara ilaa cashara yacni tobanuu igu leeyahay ilaa toban maahane maxaa soo haray waa eber waa waxba iguma laha istinahaasi sax maaha wa huwa asigu fii xaali sixati walmaradi sawaa midka wax qiranaya fii xaali sixati xaaladda caafimaadka walmaradi iyo xaaladda uu jiran yahay sawaa-un waa isku mid maradka la sheegaya waa almarad almakhuuf waa maradka laga baqaayo inuu qofku ku dhinto maradka laga baqaayo qofka inuu ku dhinto waxay culamadu ku sheegeen waa marad haddii la maqlo qofkaan xanuunkaasoo u dhintay aan lala yaabaynin oo aan ahayn wax lala tacajubo laakiin maradka ama xanuunka qofka hadduu u dhinto uu noqonaayo wax fajaa ah oo aan la filanayn oo keenaya tacajub iyo layaab maradkaasi waa midaan aan looga cabsanayn qofka geeri asal ahaan saasay u kala farqiyeen maradka laga baqaayo qofka inuu ku dhintay midka kale haddii maalan qof hadda hergab ku dhaco ee ninkii hergabka ku dhacay meelaha qufacaylin waa dhintay hergabka u dhintay tacajubay keenaysaa soo maa wax lala yaabo waa maxaa yeele sida caadiga looma dhinto hergab amaa xanuun khatara hadduu qofka hore u hayo maalan qof kansar haayey haddii la yara kansar u dhintay wax lala yaaba miya mase waa waxba la filanaayo waa oo wax la filanaayo maxaa yeele xanuunkaasa wuxuu yahay mid qaatila oo qofka dilow والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين